mudanayaasha labada shir guddoon ee guurtida iyo baarlamanka xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada guurtida iyo wakiilada guddoomiyaha maxkamadda sare diblomaasiyiinta safaarada dalka aynu saaxiibka nahay ee etoobiya saraakiisha ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda somalilan iyo marti sharafta kale ee munaasabada nagala soo qayb gashay mudanayaal iyo marwooyin waxaan aada iyo aada idinka mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina munaasibadan qaaliga inagu ah ee sanad guurada labaatanaad ee aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ku beegan labada bisha february laga soo bilaabo sanad guuradiisii koowaad ilaa maanta uu labaatan jirsaday wuxuu ku foognaa difaaca qarannimada laba taabtaanka ah ee jamhuuriyadda somalilan waxaanu u huray naftiisii qaaliga ahayd u dabaaldega sanad guurada labaatanaad waxaa ku lamaan u dabaaldega sanad guurada koowaad ee maalinta taabagalka taasoo ahayd maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo kaga dhabeeyey kaga dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa bixinta derajada ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan taasoo taasoo madaxdii ka horreysay aanay fulin qaadashada derajadu waxay buuxisay karaamadii iyo kala dambayntii madaxda kala duwan ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dabley waxaanu ahayn markii hore ciidan jabhadeed isdhex yaaca oo aan waxba ku kala suntanayn balse maalintii derajada la qaatay waxaa buuxsatay karaamadii dowladnimo ee ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda somalilan ugu horeyn waxaan ilaahay u baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo kuwii naftoodii qaaliga ahayd u hibeeyey dalkooda jiritaankiisa ilaa maantana ilaa maalintii ciidanka qaranka la aasaasay geesiyiinta waajibaadka qaranka ka gudanaya aagaga kala duwan ee jamhuuriyadda somalilanna waxaan dhammaan u dirayaa hambalyo eebbana waxaan uga baryayaa inuu bisha bisheeda ku gaadhsiiyo nabadqab bashbash iyo barwaaqo iyaga iyo xaasaskoodaba sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii laxaadsanaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan qaybihiisa farsamo tababarkiisa waayo aragnimadiisa waxaanu haatan marayaa meel wanaagsan oo uu ku hanan karo difaaca qarankiisa jamhuuriyadda somalilan shakila-aan hirgelinta kulliyadda saraakiisha iyo koruqaadista tayada xirfadaha lagu barto dugsiyada tababarka ee ciidanka qaranku waxay qayb laxaadle ka qaataan hanashada aqoonta milatariga casriga ah iyo sahal ufulinta waajibaadkiisa mudane madaxweyne ku-xigeen khudbaddii halkan aan ugu talagalay inteedii badnayd waxaa iga qaatay fanaaniintii gaashaan ee gaashaano sare cali bare uu halkan maskaxdiisa uu ku soo bandhigay waxqabadka ciidanka waxqabadka ciidanka qaranka ee sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobanee ina dhaafay mudane madaxweyne sidaad la socoto waxaynu qaran ahaan u guntannahay dibudhiska kaabayaasha inaga burburay iyo soo kordhinta kuwa cusub taliska guud ee ciidanka qaranku isagoo taas ka duulaya wuxuu habeen iyo maalinba u taagan yahay dibudhiska iyo soo noolaynta xarumihii ciidanka ee gebi ahaanba burburay sanadkii aynu soo dhaafnay ee laba kun iyo saddex iyo toban waxaa noo qabsoomay kow dhammaystirka iyo qalabaynta miiska saraakiisha ee burco oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xadhigga ka jaray laba ballaadhinta xarunta tariska guud oo aannu ku darnay sagaal xafiis oo hoggaamada qaarkood ay ku howlgeli doonaan haddii aan laydhaa maantana aad xadhigga ka jartay madaxweyne ku-xige saddex dabgelinta kulliyadda saraakiisha iyo dugsiga jadiidkaa daraweyne oo aannu ka howlgelinnay laba dabdhaliye oo waaweyn oo casri ah kuwaasoo maanta caawa nalko aad moodo hargayso oo kale afar qodista iyo dhisidda ceelelbiyoodyo tiradoodu dhan tahay lix ceel oo ku kala yaalla cadaadley hal darar weyne laba boqol jire saddex ceel kuwaasoo markii biyuhu hargayso inagu yaraadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan uu biyaha inteeda badan ka helo wakhtiyada roobka jiro shan dhismaha maqaasiinno casri ah oo saanada lagu kaydiyo lix dhammaystirka miiska saraakiisha ee kulliyadda cabdilaahi askar ee daran weyne howlaha ciidanku qaranka u qabtaa kuma eka oo keliya waajibaadka u gaarka ah balse wuxuu qayb libaax ka qaataa sugidda nabadgelyada dalka gudihiisa sida gobollada bari iyo selel oo baahida sugidda nabadgelyadu ka jirto iyadoo ay wasaaradda maaliyaddu ay bilowday dhisada sanduuqa howlgabka ciidamada qarabka sida ee jamhuuriyadda somalilan baahi weynna ciidanku u qabo inuu helo howlgab iyo liiltirba waxaan si weyn u soo jeedinayaa in la howlgeliyo xafiiskii xaqsiinta ciidamada qarabka sida ee jamhuuriyadda somalilan waxaasoo quruxa oo maanta ka muuqata ciidamada qalabka sida waxaanan ilaabayn inaan xuso haddii aan la helin derajadaas jirayska gaadiidka dhismaha waxaasoo dhammi waxay bilaash iskagamay iman cirkana inoogamay soo dhicin waxayse salka ku hayaan wasaaradeenna maaliyaddu cashuurta ay ka ururiso ummadeenna waxaan aanaan ilowsanayn oo ciidamada qarabka jida aanay ilowsanayn daryaalka ay dowladdeedu la daba taagan tahay taasoo dhiirigelin weyn noo ah waxaan xusi karaa sanadkii laba kun iyolaba kun iyo labaiyo toban boqolkiiba boqol baa loo kordhiyey mushaharka ciidamada sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban derajadii baa la siiyey oo lagu mushahar qaatay sanadkii laba kun iyo afar iyo toban oo maanta janawari ay tahayna boqolkiiba labaatan baa loo kordhiyey ciidamada ciidamadu waxaasoo dhan iyagoo laabta ku haya waxay horseed u yihiin hirgelinta difaacidda iyo sugidda nabadgelyada iyo ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda somalilan ilaa nafta ugu dambaysa anigoo intaa ku soo koobi doona khudbadaydii aan mar labaad halkan uga hambaliyeeyo aan hambalyo u diro dhammaan xubnaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan farxadda munaasibadda ku aadan sanadguurada labaatanaad ee aasaaska ciidanka jamhuuriyadda somalilan oo ku beegan laba laba laba kun iyo sagaashan iyo afar ahayd waxaan ilaahay uga baryayaa dhammaantood inay munaasibaddaa munaasabadeeda ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo qarankeennuna uu ku gaadho horumar nabad iyo ictiraaf ilaahay baynu ka baryanaa taas kelmadii soo dhoweynta madaxweyne ku-xigeenka iyo tii wasiirkaba waxaa odhan doona wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdidheere cabdi daahir ciid
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan